إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan ciidamada dowladda federaalka ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada muqokori ee gobolka hiiraan waxaa maanta degan xaaladda degmada masaajid cali gaduud oo shalay ciidamada mujaahidiinta dagaal culus kula wareegeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa si kulul uga hadlay jabkii qaraaraa ee shalay lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ah magaalada masaajid cali gaduud siyaasi soo noqday wasiirkii amniga dowladda federaalka ayaa ka been sheegay xaaladda gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada masaajid cali gaduud xasan cali khayre ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay damqisay la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellaha dhexe bulshada ku dhaqan magaalada saakow ayaa aragti ka dhiibtay tallaabada ay ciidamada xarakada shabaal mujaahidiin kula wareegeen degmada towfiiq ee gobolka shabeellaha dhexe sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay weerarkii shalay ka dhacay masaajid cali guduud isagoo ciidanka ku haray furuumaha shabeellaha dhexe ugu baaqay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku faaruujiyaan goobahaasi warka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan yahuudda ayaa maanta duqayn ku dishay afhayeenka xarakada xamaas
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobiyo labaatanka bisha ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna toddobiyo labaatanka bisha saddexaad sannadda ah labada kun shan iyo labaatanka ee miilaadiga ah ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada dowladda federaalka ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada muqokori ee gobolka hiiraan wararka ku soo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay maanta barqadii toogteen zakariya sheekh cali oo ahaa darawal kaxeeya mid ka mid ah gawaarida isaga kala goosha muqdisho iyo gobollada dhexe zakariya ayaa la toogtay xilli uu ku sugnaa mid ka mid a kontaroolada ku yaala degmada muqokori ee gobolka hiiraan goobjoogayaal ayaa sheegay in dilka ka hor uu muran dhex maray zakariya iyo askariga dilka geystay waxaana laga codsaday in uu bixiyo lacag ka badan tan laga qaadi jiray taas oo keentay in uu yaradiida kadibna la toogto meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ee gobolka hiiraan waxaa ka jira dil dhac iyo kufsi siyaasi soo noqday wasiirkii amniga dowladda federaalka ayaa ka been sheegay xaaladda gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada masaajid cali gaduud warkaas iyo warar kale oo ku saabsan deganaansho maanta oo khamiis ah laga dareemayo masaajid cali gaduud oo gacanta xarakada shabaal mujaahidiin ku jirta waxaa noo soo jeedinaya waryaheena farxaan cali cabdulaahi
xasan xundubey oo horey u soo noqday wasiirkii amniga dowladda federaalka ayaa ka been sheegay xaaladda gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan magaalada masaajid cali gaduud wuxuu tilmaamay in magaalada masaajid cali gaduud ay dib u qabsadeen ciidamada dowladda federaalka islamarkaana dagaalkii ay soo qaadeen ciidamada xarakada al-shabaab la iska caabiyey wuxuu sidoo kale qariyey in xasan sheekh maxamuud ka soo cararay magaalada cadalle isagoo tilmaamay in ujeedka xasan sheekh u tegay shabeellada dhexe tahay difaacidda magaalada muqdisho runtii madaxweynaha cadalena waa kula kulannay waxaa uu u tegay meesha la yidhahdo cadale cadale waad ogtihiin waa shabeellada dhexe shabeellada dhexe iyo shabeellada hoosene waa garbaha gobolka banaadir madax walba garbuu leeyahay laga daafaco waa garbihii iyo gacmihii laga daafacayo gobolka banaadir sidaa darteed dadku waa inay gartaan madaxweynuhu shabeellada dhexe marka uu joogo wuxuu u joogaa magaalada muqdisho difaaceeda ayaa ayaa ayuu meesha u joogaa marka waxa meesha ka dhaca maanta arbishaaday ahaayeen masaajid cali guduud dibaa loogu looga bixiyey haddana masaajidka masaajid cali guduud hadda xogta ugu dambeyso soo gaartay arbishaaday kusoo galeen waana laga waana laga bixiyey marka taas horta dadka soomaaliya in la wadaagaan u baahanahay ma dagaalku waa jiraa dagaalku waa jiraa ha yeeshee waxa waaye nimankan xeretaraarkoodii waa la celiyey laakiin hadda in dagaalku waa socdaa tuulooyinkaas oo dhan waxa- waxa waaye dagaala ka jira ha yeeshee waxa waaye waxaa dib u qaabeyn lagu sameynaa ciidamada
si kastaba ha ahaatee waxaa maanta degan degmada tawfiiq oo horey loo oran jiray masaajid caligaduud kadib markii shalay dagaal xooggan looga faramaroojiyey ciidamada dowladda federaalk oo saddex sano ka hor qabsaday magaaladaasi dad shalay ka baxsaday magaalada si aysan waxyeelo u soo gaarin ayaa xalay iyo saakay ku soo laabtay guryahooda iyagoo ku faraxsan isbeddelka maamul iyo midka ciidan ee ka dhacay masaajid caligaduud maadaama masaajid caligaduud ay tahay magaalo istaraatiiji ah oo qabsashadeeda ay culays ku tahay dowladda federaalk ayaa dagaalka shalay wuxuu hadalhayn xooggan ka dhaliyey baraha bulshada mid ka mid ah dadka ku nool masaajid caligaduud ayaa ka hadlay xaaladda magaalada iyo cidda haysata xilligan haddaba waxaa mar kale dadka ku sugan masaajid caligaduud khadka taleefonka kula hadlay waryaheenna maxamed daahir calisow isagu masaacal guud waa degan yahay daalintaa ku sugan adowgana ilaahay uu ka jebiyey reer caligiyo saakada kuwaa baraysteen raaya tawxiidkood magaala ka babanaysa ilaahay cadaawaan oo dul qaaday xaalku waa iska degan yahay maasha allah waa gartay dadku hadday dib usoo laabtoo hayaan waxay sheegayaan in magaalada ay ku laabteen oo gacantooda oo ku jirto maxaa ka leedahay warkaas maya maya wax kale ma jiraan magaalaas wax dib usoo laabta ma jiraan daalintaa ku sugan saraakiisha ciidamada iyo madaxda dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh ayaa marar badan ku fashilmay inay been ka sheegaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta furimaha iyagoo beentooda ay ka daba tagtay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee al-shabaab xasan cali khayre ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalk ayaa sheegay in ay damqisay la wareegitaanka ciidamada mujaahidiinta ah ee magaalada masaajida caligaduud cali aadan xasan ayaa warkan noo soo jeedinaya xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay damqasay la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab masaajid alguduud ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo maalintii shalay uu ka dhacay dagaal culus qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook uu ku leeyahay ayuu xasan cali kheyre ku sheegay inuu aad uga damqaday waxa ka dhacay masaajid aliguduud oo uu sheegay in laba sano ka hor ay dib ula wareegeen argagixisada oo uula jeedo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sii damqasay in argagixisada ay maalintii shalay dib u qabsadeen deegaanka masaajid aliguduud oo ay ciidamada qalabka sida ka xoreeyeen laba sano ka hor ayna nooga bixin halyeeye qaran oo naftooda qaaliga ahna u horay xoreynta dadkooda iyo dalkooda ayuu yiri qoraalka uu soo dhigay bartiisa facebooka ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka xasan cali kheyre xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayuu ugu baaqay xasan cali kheyre inuu qaato kaalin hogaamineed kana fogaado waxyaabaha ku keenay fashilka gogolna uu dhigo siyaasiyiinta kasoo horjeeda oo waayo hore ay kala irdhoobeen hadalhaynta la xiriirta dagaalkii cuslaa ee masaajid cali guduud iyo la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tan iyo shalay waxay ka taagan tahay baraha bulshada iyagoo mas-uuliyiinta dowladda federaalk iyo siyaasiyiinta mucaaradka iyo taageerayaasha dowladda federaalk ay dhexdooda ay is-aflagaadeynayaan midba midka kale uu dusha kaga tuurayo mas-uuliyadda fashilka ku habsaday dowladda federaalka
sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed muudey bulshada ku dhaqan magaalada saakow ayaa ka aragti dhiibtay tallaabada ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin kula wareegeen masaajid caligaduud bulshada ku dhaqan degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa cabiray dareenkooda ku aadan dagaalkii lagu kala baxay ee shalay ka dhacay degmada tawfiiq ama masjidka caligaduud bulshada oo aan meelo kala duwan oo magaalada ah kula kulmay ayaa bixiyey dareenkan الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده runtii ilaah waxaan ugu mahadinaynaa subxaana wa tacaala bishaaraadka maalmahan oo iska soo daba dhacayo ugu dambaysa min aakhir intisaaraat waxaa ka mid ah macrakadii weyneed ilaahay mujaahidiinta subxaana wa tacaala gacantoodii mar kale kusoo celiyey magaaladii masaajidka caliguduud ama loo yaqaanay towfiiq runtii waxaan leenahay howlgalkaasi najaxay oo mubaarak ahaa oo ku soo aaday bil bisha barakaysan ee ramadaan ilaahina subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa ragga walaalaha howlgalkaasi qaaday kooda shahiiday shahaadada ilaaha ka aqbalo kooda dhaawacmeen allah subxaana wa tacaala ilaahi hanoo caafiyaan leenahay runtii aan magacaymay balleerey salafi maftaax dhacdadii shalay oo kudheedii masaajidka alaguduud mase tawfiiq meeleleeraw may baan aragay macnaha guul eedhan weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta sii magacaygu waa saftow alxamdulilaahi rabbialcaalamiin howlgalkaas waa howlgal najaxay waa howlgal ilaahay kitaabkiis lagu koryeelaayo waa howlgal aan ku faraxsannahay midkaas iyo midka fiicanna waan rajaynaynaa ilahay agtiisa wax walba ka sugan yihiin howlgalkii dhacay shalay iyo kuwii ka horreeyey intuba waxaa weye wax horta ilaahay lagu mahadiyo waay waxaan keensan karnana ma ahan waxaan muxuu ahaay samayn karnana maahan waa wax ilaahay lagu mahadiyo suma kadib waxaan ku mahadinaynaa ragga mujaahidiinta ee habeen iyo maalinba dhiigooda iyo dheecaankooda iyo maskaxdooda iyo muruqooda u taaga jubbada dhexe iyo guud ahaan soomaaliya ayaa si aad ah looga hadalhayaa weerarkii ay shalay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen masjidka caligaduud waad mahadsantahay maxamed muudey xildhibaana ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa si kulul kaga hadlay jabkii shalay dowladda federaalka ku gaaray masaajid caligaduud oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena ah zakariya cumar isagoo ka hadlayay xildhibaan maxamed cumar caananuug oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka jabkii dhowaanahan ciidamada dowladda federaalka ku gaaray furmaha dagaalka gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose islamarkaana laga faramaroojiyey deegaano iyo degmooyin ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka kuwaas oo sannado ka hor ay duulaan ku soo qaadeen ayaa waxa uu tilmaamay inay halis ku jirto jiritaanka dowladda federaalka na intaas sii raaciyey inaysan waxba soo kordhinaynin in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh uu booqdo deegaanada ay ka socdaan dagaalada u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo in la xirto darayska ciidanka
maanta shaleelaha dhexe iyo shaleelada hoose iyo guud ahaan waddanka meelo badan ayay abaabuli arbushaad ka wadaan waddankii badbaadadiisa option aan ahayn oo maanta noo furan iyo dagaal nimankaasu lala gala option aan ahayn oo noo furan ma jiro madaxweynaha inuu tago wax macno ay soo kordhinaysaah ma jirto intuu tal la xirtaahay wax macno ay soo kordhinaysaah ma jirto waddankii lagu heshiin lahaa ama dhexdiisa lagu ciyaari lahaa baaduu cadow maanta uu u hamuun qabo inuu qabsado weliba istaraatiijiyad cusubdii qorshe cusub ay la soo baxeen inay yidhaahdaan shacabka aan la heshiin waa istaraatiijiyo cusub oo khatar ah isagoo hadalkiisa sii watay caananuug ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay weysay kalsoonidii shacabka soomaaliyeed taas beddelkeedana ay maciin biday dowladda xabashida etoobiya wuxuuna tilmaamay xaaladaha murugsan ay wajahayaan askarta dowladda federaalka iyo mas-uuliyiintooda kalsooni shacabka soomaaliyeed aan ka weynayna etoobiya ay meel kale iyo cid kale keeni mayno meel kastana waxaa laleeyahay waa laga soo baxay moota hada xaggaas kusoo carartay waa laga cararay xaggaa la aaday waa la cararay kalsooniyaan jirin kalsooniyaan jirin madaxda marka ayagaa laga rabaa dadka kalsoonidooda inay dhisaan war saddex sanaa dhammaatay waa inaad og tahay cudurka ku hayay meesha laga hayo marka aniga waxaan qabaa cudurka nahay waa annaga dhexdeenne ajanabi haddii malaayiinta hadda joogto malaayiin kale lagu soo dara wallahi inaysan dalnoo xuraynayna dalkaan annagaa xuraysan karna warka xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu imanayaa iyadoo dhowaanahan mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta ku olaga ah ay warbaahinta ka sheegayeen inay halis weyn ku sugan tahay dowladda federaalka ay shisheeyaha taageeraan islamarkaana ay suuragal tahay in dalka gebi ahaanba ay gacanta ku dhigto xarakada mujaahidiinta al-shabaab sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay weerarkii shalay ka dhacay masaajid caligaduud isagoona ciidanka halka ku haray ugu baaqay inay deg deg kaga baxaan waa kan cadnaan xaaji muxsin oo warka noo sii ambaqaada tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii ay shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen magaalada masaajid caligaduud ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa isa soo taraya qaylo-dhaanta ka soo yeeraysa xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ee ku aadan weerarkaas korneel khaliif idriis cusmaan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen masaajid caligaduud waxa uu tilmaamay in halkaasi ay ku sugnaayeen ciidamo badan oo dowladda federaalka ah waxa socdeen uusan dagaal ahayn balse ay tahay arrin lagu baabi'inayo ciidamada sida uu hadalka u dhigay isagoo soo hadal qaaday maxaabiista lagu qabtay dagaalka waxa uu ku teliyey in ciidanka ka soo duulay qaar ka mid ah gobollada dalka ee ku sugan furimaha shabeellaha dhexe ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo baxaan halkaas haddii aysan yeelinna ay ku dhici doonto wax ka mid ah tii ku dhacday ciidankii ku sugnaa masaajid caligaduud waxaan ku talinayaa aniga dadka galgadiintii hiyaan ka duulay oo maanta masag jooga meesha la yidhaahdo aadan yabaal jooga rabadinadoodii ha ku noqdaanoo sahay ay ku soo noqdaan gaadiidkooda waa ugu jiraa ha soo noqdaano ninkii khayrkii loo xirow soo qoysaa la yidhi wixii masaajidka caligaduud ciidankii la geliyey ku dhacay agtooday joogtaa waxaan rabaa in dib walba nin walba gobolkiisa uu dib ugu soo noqdo taasaan ku talinaya dawlad hadda loo dhibta ma joogto maya xaaladda taagan ayaa u eg in laga in laga gaashaanto difaacna laga galo arrimaha socdo si ayna dad badan labaatan jir maanta nool si dayaca inuuna kaaga dhiman taas ayaa keenayso waa la dhimanaya oo nin noolaana ma jiro dhulka aan deganahayna meel walbaba furun waay furuntiisana deegaankiisa iyo duqiisa iyo dar- iyo darmaankiisaa kor taagan waa dulmi marka ma qabo inay gabar iiga dhimato wiilna iiga oomo ma qabo dhimasho iskaba dhaaf ma ma ogolaa kadib waxaa marba marka xigta isa soo taraya qayladhaanta ka soo yeeraysa saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka kadib markii weerarkii shalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta ku marisay ciidankii dowladda federaalka ee ku sugnaa masaajid caligaduud iyadoona gacan ku-haynta magaalada ay la wareegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gacantana looga dhigay maxaabiis dagaal warkan dhegaystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan yahuudda ayaa maanta duqayn ku dishay afhayeenkii xarakada xamaas warbaahinta taageerta xamaas ayaa ku warantay subaxnimadii hore ee maanta in afhayeenkii dhaqdhaqaaqa xamaas cabdilatiif al qunuuc lagu diray duqayn ay yuhuuddu ka geysatay waqooyiga ghaza taasoo ka dhigaysa inay yuhuuddu dishay saddex hogaamiye oo ka dhex muuqday xarakada xamaas tan iyo markii ay dib u bilowday howlgaladeeda cusub ee ka dhanka ah marinka ghaza wakaaladda wararka ee shihaab ee taabacsan xarakada xamaas ayaa ku warantay in alqunuuc lagu dilay duqayn ay diyaaradaha gumaystaha yuhuuddu la beegsadeen teendhadiisa oo ku taala magaalada jabaaliya ah ee waqooyiga ghaza wakaaladda ayaa intaa ku dartay in duqaymo kale oo yuhuuddu ay geysteen saaka lala bartilmaamaysaday guri ku yaala magaalada ghaza halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan lix ruux horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii yuhuudda ay dishay laba hogaamiyaal oo caan ahaa kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray ismaaciil barhuum iyo saalax albardawiil labadan hogaamiye ayaa ka tirsanaa labaatanka xubnood ee uu ka kooban yahay xafiiska siyaasadda ee xamaas kow iyo toban ka mid a xubnahaasi ayaana la dilay tan iyo markii uu dagaalku bilowday dabayaaqadii sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii sida laga soo xigtay ilaa wareedyo ka tirsan xamaas warkii duhurnimana dhegaystayaal xilligan waa naga inta